in maaragtay soo weeraran shabaab meeshaasna afar ay ku dileen afar baabuurna ku qaateen qoryona looga qaatay haddana maaragtay way shabaabkii wareegow hadda xoogaa meel u dhow hadda ay joogaan meeshiina hadda ay ku sugan yihiin haddana maleeshiyo dacwo badan meesha ay kasoo wareegto oo layidhi meeshaan dadaas baari in ooli jirtay isbaaradii hore meeshii la mariyey kana in la marsiiyo waayo layidhi shabaabna isbaarada qaada iyo qaadi mayna ayaa laysku haysaa dadka dhan dhammaantood beeralayda iyo dadka degaanka waa soo dhaweeyeen isbaaradaas in la qaado oo meesha laga wareejiyo oo dadka lagu dhibaataynayo